dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa sannad kasta xidheeya fursado waxbarasho iyo tababaro caalami ah iyaga oo doonaya in ay kor u qaadaan aqoontooda iyo xirfadahooda fursadahaas waxaa ka mid ah mandela washington fellowship kaas oo ay dowladda maraykanku bilowday sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana muddadaas ka qaybgelayay ilaa lix kun iyo shan boqol oo hogaamiyaal dhallinyaro ah oo ka kala socday ilaa sagaal iyo afartan waddan oo afrikaan ah qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada xihaysta fursadaha waxbarasho ama tababarada caalamiga ah ayaa ku waaya nooca baasaboor ee ay isticmaalayaan haddaba qaar ka mida dhallinyarada ka qayb gashay kulammada caalamiga ah ayaa inala wadaagaya sheekooyin ku saabsan waayo aragnimada ay ka heleen kulammadaas iyo weliba caqabadaha dhallinyaro badan ka xaniba in ay fursadahaas helaan waana xubinta aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan ugbaad axmed xaashi waxay ka mid tahay da'yartaa fursadda u helay in ay ka qayb galaan kulamo badan oo caalami ah iyada oo ka heshay khibrado kala duwan haatan waxay ku sugan tahay gobolka delaware ee dalkan maraykanka iyada oo ka mid ah xubnaha lagu soo casumay barnaamijka mandela washington fellowship waa barnaamij loogu talagalay in lagu baro hogaaminta dhalinyarta africa ee welibana ku nool sabsaxaara africa sanadkii horena waxaan ka qayb galay barnaamijka loo leeraahdo macain global leaders kaasina wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay in isagana dimuqraatiyadda human rightska iyo hogaaminta lagu baro dhalinyarta hogaaminta ku jirta markaa kaasi adduunkao dhan buu ahaa globali buu ahaa laakiin kan iminka aan ka qayb galaya waa mid loogu talagalo wadamada saxaara africa sidoo kale mubaarige fu'aad dhagacadde wuxuu ka qayb galay tababaro ay bixisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka holland waxa uu ka sheekaynayaa xirfadaha kala duwan ee uu ka faa'iiday tababarka ay ka qaateen halkaasi waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan oo kala qaadi karaa waxyaaba aanu ka baranay deegaankiina la geeyey ee aan wax ka baranaynay waxyaaba aanu ka baranaynay dadkii ardayda aanu isla ahaynna laga kala keenay dunida dacaladeeda iyo sidoo kale waxyaabana loogu talagalay in nalagu baro karaa sida dhexdeeda saddexdaasi ayaan kusoo koobi karaa waxyaabihii aanu meesha ka baranay tusaale ahaan haddii aan soo qaato maad aragtay waxyaaba aanu ka baranaynay dadka deegaankan u tagnay waxaa kamid ahayd subax hore oo kale marka qofka soo toosay aan kusoo socono maad aragtay iskuolka qof kasta oo kaa hor imaada kuu qoslaya kuu dhoola cadaynaya ku salaamaya farxad baa micnaha lagu wada kacaya qof kasta isagoo faraxsan buu shaqadii tegaya gurigiisa kasoo baxaya ilmihii isagoo faraxsan baad maad aragtay iskuulkii tegaya dhoola cadayn baad u muujinaysaa ilmaha yar iskuulka tegaya qofka shaqo tegaya qofka ka hor imaada isaguna dhoola cadayn buu muujinaya gaariga ama baskaad raacayso sidoo kale farxad baad isu muujinaysaa marka yacnii subaxa hore in farxad lagu bilowdo ayaa maad aragtay waxyaabahan ka baranay ay ahayd in la iscaawiyo maad aragtay bulshadu iscaawiso oo qofba maad aragtay qofkuu ka jilicsan la caawiyo sida dumarka dadka waaweyn ee waayeelka ah dadka maad aragtay yaraa ma wax ka siiyihiina xanuunsanaya maad aragtay dadkaasoo dhan baa maad aragtay la caawinaya taas waxyaabahan deegaanka ka baranay bay ahayd waxyaabahaanu ka baranaynay tusaalahaan maad aragtay ardaydiina laga keenay maad aragtay dunida dacaladeeda waxaa kamid ahayd tusaalahaan waanu kala baranaynay dhaqamadeeda kala duwan cuntooyinka luuqadaha yaga doodaanu samaysanaynay maxamed cabdirashiid waa mid ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada hargeysa wuxuu markii ugu horreysay tababar ku qaatay gudaha somalilan hase ahaatee markii dambe ayuu ka mid noqday dhalinyaro casuumado kala duwan ka helay shirar kala duwan oo caalami ah run ahaantii shirarkii u dambeeyey ee aan ka qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo heerkoodu sarreeyo oo muhiimada aada u weyna leh tusaale waxaan usoo qaadan karaa shir aan kaga qayb galay qatar oo lagu magacaabo l d c five tobankii sannaba mar baa la qabtaa waxaana loo qabtaa wadamada least developed countries-ka ah waxaana kasoo qayb galay lix iyo afartan state oo ku kala yaala africa aasiya iyo yuruba waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysay qaramada midoobe tusaale labaad waxaan usoo qaadan karaa shirkii dhalinyarada adduunka well youth forum oo isna ka dhacay dalka egypti kaasoo dhammaan shan kun oo dhalinyarada adduunka layskaga kala keenay muddo koob iyo toban cishaa tababaro iyo shirar goonigooniya oo shirdaceedyada kaga qeyb galay magaalada sharma sheekh ee dalka egypti tusaale saddexaad waxaan usoo qaadan karaa shirka ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan south south triangular corporationka oo iyaguna u qabatay afar iyo conton state dalka ugandha ugu qabatay halkaasoona iyadana bandhig aan ku lahaa aan kusoo bandhigay doorka horumarinta dhallinyarada iyo sida ay dhallinyarada uga qeyb qaadan lahaayeen yoolasha horumar waala ee global golis agenda run ahaantii markii aan natweega badan samaystay waxa aan isku dayey inaan dalkayga dib wax ugu soo celiyo oo tusaale ahaan waxaan tababaray dhallinyaro badan oo aan ku tababaray sidaa uga faa'iidaysan lahaayeen fursadaha caalamiga ah oo iyaguna hadda imanka ka qeyb galay shirar kala duwan oo adduunka ah sidoo kale waxaan baray qaabka ugu fudud ee iyaguna ay network ugu samaysan karaan adduunka si ay aragtidooda iyo codkooda loo maqlo haddaba maxay yihiin waaye aragnimada ay dhallinyaradani ka dhaxleen kulamada caalamiga ah ee ay ka qayb galeen maxayse ku celiyeen deegaanadii ay ka yimaadeen barnaamijkan waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta xagga hogaaminta dhalinyarada ku nool sabsaxaara africa sidoo kalena tababaro lagu siiyo cid mentar garaysa amaba hagtana lagu xidho oo waxay rabaan inay ka shaqeeyaan si ay aqoon fiican ugu helaan sidoo kalena waxaa la siiyaa opportunities networking oo ay dadka ku dhex galayaan organisationada ama ururada ka jira mareykanka sidoo kale waxaa loogu talagalay inay dhalinyarta wadamada sabsaxaara africa iyagu kala bartaan wadan walba meelbuu ku fiican yahay waxay ku wanaagsan in laga barto sida shaqada u qabtaan ay kala bartaan marka mandela washington fellowshipku wuxuu u qeybsanyay saddex qaybood saddexda qaybood u kala qeybsanyay waxay tahay waa business qolo waxaa lagu tababaraa businesska markaasi waa dad business leh amaba ku dhex jira businesska markaas siday aqoontooda businesska sare ugu soo qaadi lahayeen baa la baraa sidoo kale waxaa la baraa civic engagement-iga oo dadka ururada ka shaqeeya ama u dooda bulshaha bulshada amaba bulshada la shaqeeya oo ah kan anigu imika baranayo iyo ka saddexaad a public managementka dadka dowladda u shaqeeya sidii aqoonteeda hogaamineed sare loogu qaadi lahaa markaa saddexdaa program baa la sameeyaa olmost waxaa jooga toddoba boqol oo dhalinyaroah oo ka yimid wadamada sabsaxaara africa oo aan aniguna kamid ahay shan iyo labaatan kamid ayaan ku joognaa jaamacadan delaware oo ka kala yimid labaatan wadan oo africa ah dhinaca kale mubaarig fu-aad dhagacadde ayaa isna inala wadaagaya waxyaabihii uu ka soo bartay tababarka ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka holland anu tusaalahaan laba kooras baan soo qaatay sanadkii hore horaantiisii oo kale waxaan soo qaatay media campaign for social change and advocacy oo lagu talagalay maad aragtay in lagu maro hababka maad aragtay lagu bedelo bulshooyinka caadooyinkooda soo jireenka ee ka hortaagan inay horu maraan inay bulshadu noqoto bulsho bisil oo maad aragtay u bisil nolosha qeybaheeda kala duwan oo inay is aqbalaan ah taas baa maad aragtay kooraskaasi ku saabsanaa run ahaana aada noo caawiyey sidoo kale sanadkan iminka meelaha bartamaedkiisii waxaan soo qaatay kooras kaloo ahaa maad aragtay counter disinformation and hate speech oo loo dhex maraya digital mediaha kooraskana wuxuu ahaa mid loogu talagalay maad aragtay in qofka lagu dareensiiya mas-uuliyadda uu leeyahay maad aragtay social mediaha in layska hubiyo wararka waxyaabahaad social mediaha ka helayso inaanad ku go-aan qaadan inaad caadifadaada kantaroosho inaad maad aragtay aad xaqiiqooyinka u hubsato maad aragtay iyo waxyaabaha dhex yaala social mediaha marka taasna wuxuu ahaa koors isaguna aada muhiim u ah oo run ahaan aan odhan karo xilligan iminka soomaalidu way u baahan tahay inay maad aragtay ay ka faa'iideysato ama ay wax ka ogaato maadaama maad aragtay ay yihiin maad aragtay soomaalida bulsho u nugul social media inuu saameyn ku yeesho oo dad kala qaybsan mar walba yihiin sidoo kalena doorashooyinku maad aragtay ay kusoo fool leeyihiin marka aad bay muhiim u tahay maad aragtay in wararka nacaybka iyo sidoo kale wararka maad aragtay aan sal iyo raadka toona lahayn in laga ilaaliyo bulshada iyo xogaha maad aragtay aan la hubin aad bay iyaduna muhiim u tahay intaasoo keliya maaha waxyaabo kaleo waxaa laga yaabaa aanu maalin walba arkaynayo aanan u fiirsan inaanu ka baranayo u nolosha caadi noo bartay inkastoo ay shaqo badan u baahan tahay in dhallinyarada ku nool dalku ay helaan tababarada caalamiga ah haddana waxaa jira caqabado ku hareeraysan sida uu sharaxayo maxamed cabdirashiid waxaa jira caqabada ay ka mid yihiin fiisayaasha amba dakugalka tusaale ahaan haddii lagu soo casuumo shir ka dhacaya wadamada yurub amba america waxaa adkaanaysa helitaanka fiisaha waana caqabada ugu weynay imanka ay la kulmaan dhallinyarada afrika iyo welibana wadamada carabta qaarkood taas oo ah in fiisaha helitaankooda uu aada u adag yahay xitaa haddii ay kusoo casuumaan hay-adaha qaramada midoobey kala duwan iyo statiska wadamadaasi sidoo kale waxaa jira caqabado kale oo dhanka kharashaadka ah mararka qaarkood dhallinyarada waxaa lagu soo casuumaa amba loo soo diraa casuumado shirar taasoo laga bixinayo dhammaan accommodationkooda transportationkooda laakiin ay dhallinyarada u baahan yihiin inay iska soo bixiyaan kharashaadka safarka taasoo kale dhallinyarada caqabad bay ku noqonaysaa oo waxaa jira dhallinyaro qaarkood aan haysan inay kharashka diyaaradda iska bixiyaan mubaarik fu-aad ayaa isaguna qabaa lamber one walaalo waxa weeyaan qofkii soomaaliga ahaa luuqadu ku hadlaa waa soomaali luuqad wax ku qorana waa soomaali marka walaal waxaa adkaanis qofkii inuu ingilish wax ku qoro maadaama oo madaragtay la rabo inaad dareenkaaga cabirto oo la rabo inaad qoraalo dhaadheer oo ecs aad qorto oo la doonayo inaad soo gudbiso fikirkaaga yacni sidaad waxyaabahan la doonayo ama kooraskan waxaan ula xidhiidho sidaad wax uga qaban karto sidaad wax uga bedeli karto sidaad doonayso inaad bulshadaada u anfacdo waxaasoo dhan baa la rabaa inaad cabirto dareenkaaga muujiso marka ingilish ahaan baa la rabaa in lagu soo gudbiyo ugbaad ayaa inala wadaagaysa waxyaabaha ay isleedahay waad kala noqonaysaa tababaradan kala duwan ee ay qaadatay iyo weliba sida ay isleedahay wax weyn ayay uga bedeli karaan shaqooyinkii ay u haysay ururada bulshada ee rayidka ah faa-iidada barnaamijku waxay tahay marka koowaad in aqoontaadii sare loo qaadayo oo adigoo aqoontaad haysatay mid ka badan haysta oo adduunkii soo arkay sida u shaqeeyaan wadamadii kale khibradoodii soo bartay aada wadankii kusoo noqoto marka xaggii aad lagugu tababaray aada noqoto qof meel badan ka gaadho waayo markaad wadankuun joogto dee sibaynu u naqaanaa in wax walba loo qabto laakiin markaad an adduunkii de aynu horumarka aynu bidaynana soo aragno aynu soo aragno wadamadii kale ee africa qaar inaga horeeya qaar inaga hooseeyaba waxay noqonaysaa qofkii isagoo wax badan fahmay inuu soo noqdo dabeetana wixii uu ku dabaqo shaqadiisii maalinlaha si uu horumar uga gaadho
dhegaystayaal guud ahaan intaas waxay naga eeg barnaamijkeenii bandhiga v o a ee toddobaadkan